بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsanna khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a maxay noqotay natiijada shir gaar ah oo golaha nabadda iyo ammaanka ururka midooda afrika ay ka yeesheen caqabadaha dul hoganaya duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday soomaaliya qaramada midoobay oo afrikaanta si cad ugu sheegtay in aysan u hayn wax aan ka ahayn zaad warbixin ayaan soo gudbin doonnaa alkataib oo faafisay sawirada maleeshaadkai murtadiinta ee lagu laayay dagaaladii shalay ka dhacay bariga wilaayada hiiraan iska horimaad u dhexeeyey maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho iyo maleeshiya gadoosan oo xirtay isgoyska muhiimka ah ee excontrol wilaayada baay oo xaflad heer sare ah u qabatay ku dhowaad afartan arday oo ka qalinjabiyey machadka taajul waqaar faraciisa mid ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada baydhaba mas-uuliyiin culiimo salaadiin iyo martisharaf ka qayb gashay barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa khilaaf hor leh oo soo kala dhex galay kooxda ridada soomaaliya iyo maamulka ashaadala dirirka ah ee hirshabeelle haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafkani qodobadaas iyo kuwo kale ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay dhegaystayaal waa mar kale iyo fafreebka wararka إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخنوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشاد waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horeeya maxay noqotay natiijada shir gaar ahaa oo golaha nabadda iyo ammaanka ururka midooda afrika ay ka yeesheen caqabadaha dul hoganaya duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday soomaaliya qaramada midoobay ayaa afrikaanta si cad ugu sheegtay in aysan u hayn wax aan ka ahayn zaad haddaba kusoo dhowaada warbixin ku saabsan waxaa la diyaara walaalkeen faysal mahad shir heer wasiir ah oo looga hadlay xaaladda duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya ayaa midowda gaalada afrika ay yeesheen khamiistii la soo dhaafay kaasoo ay ka qayb galeen xubno matalayay urur gaaleedyada qaramada midoobay igaad midowda yurub iyo dalal kale oo xubno ka ah midowda gaalada afrika kulankan oo ay shir guddoominaysay dowladda saliibyadda ah ee yuganda ayaa u dhacay qaab fogaan arag ah oo si toosa loogu kulmay qadka internetka kaasoo xubnaha ay ka qaybgelayeen iyagoo ku kala sugan goobahooda shaqo wadaxaajoodkaasi oo sida ay wararku sheegayaan ay hareereeyeen niyadjab iyo walaac xooggan ayaa diiradda lagu saarayey kororka awoodda mujaahidiinta bariga afrika iyo cabsida sii xoogaysanaysa ee haysata kooxda ridada soomaaliya iyo kufaarta soo duushay wasiirka arrimaha dibadda uganda jenaraal odongo jeje oo shirkan furay ayaa soo hadal qaaday dhacdada diyaaraddii dhowaan ku burburtay xerada xalane ee magaalada muqdisho halkaas oo ay ku baktiyeen ilaa shan askari oo ka tirsanaa ciidamada yuganda ee qaybta ka ah howlgalka waxa loogu yeero e u esom gaalkan arrimaha dibadda u qaabilsan yuganda ayaa kalfadhigaasi ka sheegay in dowladdiisa ay ka go'an tahay sii wadista howlgalkan saliibiga ah ee ay kaga jiraan soomaaliya jenaraal odongo oo ka shidaal qaadanaya duruufaha isbarkan ee dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha ka haysta calooshood u shaqaystayaasha afrikaanta ayaa soo jeediyey in dagaalka la sii wado oo laga fogaado wax dib ugurasho ah islamarkaana aan loo kala harin dhismaha maamul maqaarsaar ah oo u taagan fulinta danaha saliibiga ah ee kufaarta caalamku ka leeyihiin dalka soomaaliya wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee kooxda ridada soomaaliya murtadka lagu magacaabo cali balcad oo kulankaisna ka qayb galay ayaa ku calacalay in taageero dhaqaale ay lagama maarmaan u tahay howlgalka islamarkaana baahi weyn loo qabo in la qabto shir dhaqaale loogu raadinayo calooshood u shaqaystayaasha afrikaanta ah cali balcad ayaa muujiyey niyadjab ku aadan dalalkii hore u bixin jiray taageerada howlgalka wuxuuna ugu baaqay dalalka xubnaha ka ah midowda afrika in si toos ay uga qayb qaataan maalgelinta howlgalkani war murtiyeed laga soo saaray shirkan ayaa lagu garwaaqsaday dhiigbaxa daran ee ku socda ciidamada afrikaanta iyadoo tacsi loogu diray calooshad u shaqaystayaashii faraha badnaa ee ku halaagsamay howlgallada mujaahidiinta culayska dhaqaale ee ku habsaday howlgalkan ayaa kulankaasi lagu gorfeeyey waxaana guddiyada midowda afrika loogu baaqay inaanay ka niyijabin la xidhiirista hay-adgaaleedka qaramada midoobay midowda yurub iyo ingiriiska si loo helo rajo lagu soo noolaynayo dhaqaale ururinta howlgalkan saliibiga ah ciidamada burundi oo qorshahoodu ahaa inay baxaan ugu dambayn dhammaadka bishii lasoo dhaafay ee juun ayuu golahu xaqiijiyey inay sii joogi doonaan ugu yaraan lix bilood oo kale caqabadaha dhaqaale awgeed iyo dibudhac ku yimid ogolaanshiyaha ciidamada laga keenayo masar wargeyska the east african ayaa sheegay in habraacyada midowda afrika iyo qaramada midoobay ee lagu ogolaan lahaa dirista ciidamada masar ay gaabis noqdeen taas oo keentay in burundi ay ka sii mid ahaato howlgalka iyadoo ay la socdaan ciidamada booliiska gaana iyo siraliyon oo iyaguna qorshuhu ahaa in la beddelo golahan la baxay nabadda iyo amniga midowda afrika ayaa sheegay in isbeddelka ciidamada iyo dib u dhigista bixitaankooda uu ku salaysan yahay xadka tirada calooshoodu shaqaystayaasha e u s som loo ogol yahay taasoo la micno ah in ciidamada masar la keeni karo oo keliya marka tiro la mid ah ay ka baxaan ciidamada burundi the east african oo ka mid a warbaahinta ugu afka dheer dalalka bariga afrika ayaa sheegay in howlgallada joogtada ah ee mujaahidiinta al-shabaab ay ku beegsanayaan kooxda ridada iyo guud ahaan isbahaysiga kufaarta ay halis ku yihiin sii wadista howlgalka ee yusom toddobaadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii midowda yurub uu u sheegay wargeyska the east african in wakhtigan aanay diyaar u ahayn dhaqaale dambe inay ku sii bixiyaan howlgalkan taasoo muujinaysa niyadjab ku yimid taageerada dhaqaale ee midowda yurub iyadoo maraykankana uu horeyba u diiday shirka wasiiradan ee fogaan aragga ahaa ayaa lagu go'aamiyey in sannadkan laba kun shan iyo labaatan la kordhiyo xadka sanduuqa dhaqaalaha degdega midowda afrika ilaa labaatan milyan si dhiig joojin loogu sii sameeyo howlgalkan e u s som ee qarash la'aanta wajahaya isku soo wada duuboo kulankan oo sida ka muuqatay ku bilaabmay niyadjab iyo cagajiid xooggan ayaa ku soo idlaaday natiijo la'aan maadaama caqabadihii ugu waaweynaa ee xagga amniga iyo dhaqaalaha ee duulaanka e u som aan loo helin xal rasmiya geesta kale fashilkani wuxuu imaanayaa xilli mujaahidiinta ka howlgala bariga afrika ay dardargeliyeen howlgalladooda jihaadiga islamarkaana ay isku fidiyeen dhul aad u ballaaran taasoo caqabad ballaaran ku sii noqonaysa duulaanka qaawan ee lagu soo qaaday diinteenna dadkeenna muslimiinta ah iyo dalkeenna soomaaliyeed aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen faysal mahad شادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا سيري قيد التراخي والخضوع اليوم كسرى انشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت الطاعة نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii xiisaha badnayd ee hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsantahay walaalka maahir maxmed bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah qodobo dhowr ah ayaynu kusoo qaadan doonaa insha allahu tacaala waxaana ugu horeeya howlgal lagu qoray mareegta faafareebka wararka ciidamada mujaahidiintu waxay maanta qarax kula beegsadeen inta u dhexaysa deegaanada buulguduud iyo baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo maleeshaad murtadiin ah qarax ayaa haleelay gaari booyad ah oo ay lahaayeen murtadiinta waxaana gaariga la qarxiyay soo gaaray burbur xogan sidoo kale mareegta faafrebro waxaa lagu qoray maanta in lagu soo bandhigay sawirada dagaaladii lagu laayay maleeshiyaadka murtadiinta maalintii shalay ahayd kaasoo ka dhacay deegaanka gumare oo dhaca duleedka magaalada moqokori ee bariga hiiraan sawirada ayaa lagu daawanayaa mujaahidiinta oo gaaf wareegaya gudaha deegaanka gumare iyo agaarihiisa iyo sidoo kale maleeshiyaad murtadiin ah oo bakhtigooda u dhooban yahay agaarka deegaanka gumare oo ah goobtii laysku hirtiyey inta haddaynu uga gudubno howlgalladii faafrebro bal markan aynu eegno shabakadda wararka soomaali miimo iyo mid ka mid a canaawiintii maanta lagu hardhay khilaaf hor leh oo soo kala dhex galay kooxda ardada soomaaliya iyo maamulka ashaaal dirarka hirshabeelle warbixinta webkuna waxay u bilaabanaysaa sida tan khilaaf weji cusub leh ayaa ka dhex dilaacay kooxda ardada soomaaliya iyo maamulka ashaaal dirarka ee la magacbaxay hirshabeelle kaasi oo salka ku haya arrimaha siyaasadda cali balcad oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee kooxda aridada war uu soo saaray wuxuu eedayn kulul ugu jeediyey cali guudlaawe oo ah madaxweynaha maamulka fadhigiisu yahay magaalada jowhar mas-uulkan ka tirsan kooxda aridada ayaa ku eedeeyey cali guudlaawe inuu khilaafay heshiis kala dhexeeyey xasan gurguurta ee dhigayey in aan la qaban karin wax doorasho dadban ah wuxuu sheegay in doorasho ka dhacday degmada balcad oo gobolka shabeellada dhexe ka tirsan bannaanka ay soo dhigtay in madaxweynaha maamulka ashaadirarka hirshabeelle uu ibafur u sameeyey sidii uga soo bixi lahaa nidaamka villa soomaaliya warkan ka soo baxay murtad cali balcad ayaa la rumaysan yahay inuu yahay mid uu la ogyahay xasan gurguurte oo ay si aad ah isugu dhow yihiin bil ka hor ayay ahayd markii hogaamiyaasha dabadhilifyada maamul goboleedyada iyo kooxda aridadu ay isku raaceen inay samaystaan muddo kordhin ilaa i laga gaarayo horaanta labada kun lix labaatanka kolkaas oo ay qabsan doonaan doorashooyin qof iyo cod ah waa sidaa ay hadalka u dhigeen ilaahii hadda wax war ah kama soo bixin murtado guudlaawe oo ku aadan tallaabadan ka dhanka ah xasan gurguurte ee uu qaaday iyo eedaynta uga timid wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda kooxda aridada warbixintii lagu qoray webka soomaali miimo ayay taasi ahayd markana websayteka islaamiga ee calamada iyo mid ka mid a canaawiintii maanta lagu qoray is-rasaasayn magaalada muqdisho ku dhex martay maleeshiyaad ka wada tirsan kooxda ridada waa cinwaanka warbixin lagu qoray websayteka calamada isku hormaad u dhexeeyey maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ayaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho taas oo khasaare ka soo gaaray dad shacab ah is-rasaasaynta ayaa si gaara waxay murtadiinta ugu dhex martay isgoyska ikis control ee magaalada muqdisho waxaana uu isku hormaadkan yimid markii jidkaasi ay xirteen maleeshiyaad gadoodsan oo ka tirsan booliska ridada iskudhacan ciidan ee dhex maray maleeshiyaadka gadoodsan iyo kuwo kale oo isla ridada ka tirsan ayaa sababay khasaare soo gaaray dad shacab ah hal qof oo shacab ah ayaa la xaqiijiyay inuu dhaawac ka soo gaaray tirsaasta ay isdhaafsanayeen maleeshiyaadka murtadiinta wararka qaar ayaa khasaaraha intaasi ka badinaya walow aan si rasmi ah loo xaqiijin dad goobjoogyaal ah ayaa warbaahinta gudaha u xaqiijiyey in muddo uu hakad galay isu socodka gaadiidka iyo kan dadweynaha kadib markii halkaasi ay la wareegeen maleeshiyaadka gududsan muuqaallo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay in maleeshiyaadka kooxda ridada ee uu isku horimaadku dhex maray ay rasaas hoos ugu dhigayeen dadka shacabka ah ee ay ku dul dagaalamayeen waxayna taa keentay in lagu kala cararo case control afgooye ee magaalada muqdisho iska horimaadyada hubaysan ee dhex mara maleeshaadka ridada ayaa ku badan deegaanada ay gacanta ku hayaan ridada waxaana badi iska horimaadyadaasi dhibane u ah dadka shacabka ah ee lagu duldirirayo qormadii maanta lagu qoray websayteka calamada ayay taasi ahayd markana xildhibaan ka tirsan ridada oo sheegay in shirkii xasan sheekh oo mucaaradka uusan soo kordhin wax natiijo ah waa warbixin lagu qoray websayteka reediyoga alfurqaan xildhibaan ka tirsan maamulka la baxay jubbaland ayaa shirkii xasan sheekh mucaaradka kula yeeshay muqdisho oo ku tilmaamay mid aan wax natiijo ah kasoo kordhin murtad ismaaciil cabdi keero oo ah xildhibaan ka tirsan maamulka la baxay jubbaland ayaa shirkii xasan sheekh mucaaradka kula yeeshay xarunta villa soomaaliya ku tilmaamay mid wax natiijo aan soo kordhin wuxuu sheegay in madaxweynaha kooxda ridada uu xubnaha mucaaradka u shiriyey si uu sawir wax loo yaqaano ula galo dhanka kalena oo howlihii la xidhiiray doorashooyinka dhinaca kale ka watay warbixintii websayteka reediyoga alfuraan ayay taasi ahayd iyadana ugu dambeysay xubintii hadalhaynta iyo guudmarka amrigaha islaamiga ah bal markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxmed si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعداد ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخنوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qeybihiisii dambe ayaanu isla soo gaarnay markana wilaayada bay munaasabadda heerka u sarreeyey agaasinkeeduina socday in muddo ah ayaa loo dhigay sagaal iyo soddon arday oo ka aflaxday macadka taajul waqaar waxaana ardaydaasi ay macadku ku baranayeen taxfiidka iyo tasxiixa qur-aanka kariimka munaasabadda macadka taajul waqaar ee deegaanka madiinatul khayr ee hoostaga magaalada baydhabo waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyn qaar ka mid a ardayda macadka taajul waqaar ee deegaanka madiinatul khayr ayaa soo bandhigay qayb ka mid ah wixii ay barteen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما ومما رزقناهم ينفقون حاش ذا وتبسم الأجواء في محفل قد زانه النجباء هذه الجموع تجمعت لزيارة أحباب حبهم لكم إيواء يا أيها الزوار أهلا أنزلوا ساحة السخا وطلاقة إهداء لما رأينا جمعكم قد أقبلوا كدنا نطير بفروحة إذ جاءوا لقياكم زاد الوجوه بهاء فالمرحبتكم فتية قراء تاج الوقار عطاء مدرار لا سيما ذي الواحة الفيحاء فقتا المعاهد ضرها يا تاجنا ليس المناهل كلها صداء ما زلت معطاء تودع هكذا زمرا تصير لسيرنا أضواء كماهر ذا غلة عللته من ريه تتجرجر الأحشاء يوصي الذين تخرجوا من خلوتي إن النصيحة غاية علياء وها نحن اليوم نتخرج من معهد تاج الوقار الذي ينهل القرآن كل من تخرج واجتهد عما أعطاه المدرس واليوم يومنا نتعرض عما علمنا في أوقاتنا الميمونة ولدي استفسارات كثير سأسأل أصدقائي وأحبائي واحدا بعد واحد السؤال الأول ما أحكام النون الساكنة والتنوين للنون الساكنة والتنوين عند التقائهما بحروف الهجاء أربعة أحكام الإظهار والإدغام والإخفاء والإقلاب شكرا لك أنت أولى بالشكر السؤال الثاني ما تعريف الإظهار لغة واصطلاحا الإظهار لغة البيان والوضوح واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة شكرا لك أنت أولى بالشكر maamulka macadka ayaa ka hadlay xafladda mayba waa la ka dhasada koraya dadka deegaanka diingeelaantiyo iyo eh, ahamiyad iyo siyaan iyo muhiimad iyo diinka siyaan may waa la ka dhasada koraya goobta oo ciyaalka walaa ka baradaan oo la diyaaray eh, macadka ka hor oo aan ka dhawaan guriga meela ka dhasan walaa qarashka elekabi iyo muhiimad iyo mayl daraay ka biyaayeen Eh, number kow number laba may waaha dadka deegaanka si inays garab qabsadeen Eh, ardayda inta inta fadhiyo kala bar oo kala bar dad oo safar ah iyo oo deegaanka hareeraha harooga sida inays caawi oo unug ballan eh, eh, liinka tacaluwi eh, mayl daraay siyo inays garabsadaan oo diinka ilaahay garab inays ka siiyaan dadka inta dareeraay oo oo meel araay macadka horboodaayo koow ku haay dadka tir- eh, tasjiilaadka oo awlaada meel daraay iyo iyo maalinka dadka ku socday ka jari dadka qaar dhaabka iyo walaalka biyaan diinka iyo eh, diinjeelaantiyo qaarka iyo eh, walaalka biyaan macadka si la dareensanyi aasaaskii awlaadu walaha ka baradeen ii qarashi hadda libiyaw meel daraay kala baro boqolkiiba konton haddaa badanyi saas daraatiya iyo oo qur-aankii ina kasaayaan siyan hafdiyaan ulumtiyon angaadan juhdi badan halakabi walbadan amayl daraay yaalakabi dadka qaar nooga walakabiyaan hooda hooda aragdu may ka tusiyaasa dadka naftiyo intii diin ku jeelin jasaaku allahu khayran mayba amaha nagay waalidiintii oo awlaado dhalli macaliminkii oo sunan intan jirbirinay oo juhdi kabii intaasi kadib waxaa goobta xafladda ka hadlay malaaq axmed oo ah malaaqa beesha waanjeel alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah ilaahaygannisin amatulislaam waliimaan ilaahagaasa mahaduskulle may lahaa wanaaggan iyo sharaftan xelnag muslimiintaas oo geeska afrika oo waqti dheerne diintan oo aragday dadyee aragday dadka diinta sheegana gaaladii oo arday maxamed siyaal rajarina dhammaayo jaran wali lahagodoob xaggii sugaahanin daahiri rigan yaryaro hadda arday diinkan oo tasfiixa lakagaadaha geekanuun markhaati ku en hortadaad muslimiin ah oo arday diintiyo eed aragda inkakahi ilaahay waaba nooweela ilaahay nin dhimaastira may weeli mayrna kalna nabadgelyadaas nicmadaas muslimiintaas mujaahidiinta oo bariga afrika amiirkeena abu ubeyda iyo inti mujaahidiin ee diintaha halgamaasi oo dhiijo inshahidi oo aragday nicmadan hadduuna qabna taas oo ardaya ka helna tankele mayg ma hadnagaane walaayatulislaamiya gobolka baay amiirkeena abu jacfar tankele dadka oo aragday waalidiinta eh oo nicmadan iyo nay aragday ciyaalkan oo dhallinyartan oo maal iyo nay aragday walwelbanbiyan yaang ma hadnagaan tan kale mas-uuliinta oo aragday madiina munawar oo aragday hanii dhawaaytay xafladan qiimada badan oo qalinjibintan oo aragday tangayaang ma hadnagaan tan kale walaabayar shicaarteed eedan ka asan may weeli arday diinsan han iska aruuriya waqtiyaalkan oo intayda walaayatul islaamiya uun xelni yee aragday la arimo ujima marki hor arday diinka guri oo la dhisaa oo sar ah ma jari jaran laakiin walahum oo aragday soomaalida mase af soomaaliya lagore la raha guri sare walan dhisaay laakiin hadda tuulada tan oo hadduu madiinatul khayr un hadduu roogno guri oo la dhiso dhagaxa ah oo diin laka baradow yo horka jarta iyo may kale horka jartee anti degmada gobolka baymarkii la era sada oo muddo oo deegaanka hadduunu roogna oo diintan taxmiid iyonay taxajudka biidi yee aragday yo weliba koogay maylena ilaahay maalkiisan biidanoo guryaalka oo arday diinta laka barado isanka biidan owlaada diinkan laka hormaryo io fikridaaso culmadii iyonay mujaahidiintii iyo mas-uuliintii arrintaasoo waden maylena dembijo kan hor iyonay kan dab ilaaha dhaafalen tan kale oo aragday marka aan yaraka darafado dee yartan aan laha dalkan dullu maraykan ee dabadhelif etoobiya dogon burundi ee dantis muqodho ugandhasa dalkan duulaanka ah may dareenjo iyo diinu islaamta inin aragday debnoosiyano dee yartan bilaanta en aragday dandareeyana dareenjo iyo dowladda islaamka diiday dadoo ogaada ilaahay daa'inga dunida islaamku may dareen aragday andareey inta dulle ahoo diin islaamta diidin dalkan soomaaliya doodisha militari la kukumee mojima diinu islaam dambaytale darhumo alle indile dulka alle kubiyi dandaran an dhimadan ilaahay daa'ingu gaalkii garguur tahay go'aan jay mayhay ga'aloo adduunka hal hay dooroy galgaduuda gebsii faday geedka abshalaaba gebsii faday ga'aloo adduunka dabaabadii dayaara hal hayli dooroy go'aan jahay diyar shabaab doogas markee dheeg guma i garneel ga'tir i garanoof ya garabka isla saaratay gunduga hiritay galgaduda geeskoon ku surunti gaaladii wali ha garguurito ha guuhdo galgaduud gees markii ha ku bilaawa si gumaci garnee si gaglaylaha ingegsadu waaye goonka isla gediyan geesayaalka ashara garabboodana gunduga dhab hasiyan oo garbuuduubinyin gureen nigshan guul ilaahay nasiib maaha ilaahay guuluu gaalada geeska afrikii ku duulanaan arday geemka al-shabaaba geebsayaan arran geesayaalka al-shabaaban go'aankaas markiiyo dheegeen gunduga isla hirireena gaaladii si guma i garneed gaglaylan lahay godutaaha ku bahwaan meeliya arday isla guuntoosinyin ugu dambeyn idaacadda islaamiga ah ee al andalus ayaa waraysatay culimada iyo dadka deegaanka walaalkeen bashiir muxiidiin ayaana waraysigaasi inoo qaaday bismillaahi raxmaani raxiim aad baad u mahadsantahay walaalka maahir maxamed waxaa soo gabagaboobay xaflad aad u qiimo badan oo loo dhigay soddon iyo sagaal arday oo ka qalinjibiyey macadka taajul wakhaar oo ka mid a macaahida hoostaga maktabka dacwada ee macadkan waxay ardayda ku baranayeen tasxiixa qur-aanka kariimka iyo taxfiidkiisa waxa ay dhiganayeen hal sana iyo bar xafladda waxaa kasoo qaybgalay marti sharaf kala duwan waxaan soo dhageysanay bandhigii ardayda markan waxaan siinayaa sheekh maxamuud iidaale oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah kana soo qaybgalay xafladda qalinjabinta ardayda macadka taajul waqaar sheekhana bal ka waran xafladdan aad kasoo qaybgashay iyo waxa ay kaaga dhigan tahay insha allahu tacaala kolley xafladda geeganta ka dhiidi oo taajul waqaar madiinatul khayr ka dhiidi xafla eed xeer saran ah yaan aragni eed idinka dadaali iyaal macallin khayr allaha siiya eedanka dadaali runtii soddon iyo sagaal arday yaa ku qayb qaadeen taajul waqaarkan soddon iyo afar arday may nagadeen arey mumtaaza nagadeen lama arday jiidanga nagadeen sidina jiida nagadeen halii kordhi meelele soddon iyo sagaalkiiba aflaxeen kolley insha allahu tacaala macallimkii dadaalkaas bi ilaahay la garab galay haddana mayleynaaha wanaagshii allah badi ummaduna soo kale allah ka badole taas macallimkiiya aan ka ducayo allah u aqbalo ummadu dhogna allah aan aqbalo tan kale runtii walbarashada geedka walaa laka horumaraw diinka ilaahiya laka horumaraa nilidinka la barado man dalaba addunya facalayhi bilcilmi walaman dalaba alaakhirata facalayhi bilcilmi laakiin adduunyo dalabaa cilmi korshii ah laakiin aakhira dalabaana cilmi korshii in soo barado laakiin laakiin adduunyo hoogley ka wada ero adduunyo hoog ma ka wada maaso adduunyada ma in baahan taha cilmi in lahaato shay kasta saaso cilmi in lahaato aan baahan hataa haddii aad beeroliyata beer abuurka inaad kasto falshada kasto yaa in baahan howl haddii la jar dhagaale in baahanta soomaalida ma eraas ahe howl helo walma hanani howl goyti la eraa dhagaalada tukaan furutay tukaankay fartii qorowshi makasaaso gablin ganacsaa makasaaso isla markii ma eraas lan bilood bacasilan ibir diinlil ku shalgaada maan qorko ma ina jeedo macna lan diin lahayna ilaahay diin shay aan barana adduunyada ba aan wada korno dadka muslimiintana may kala dardaarmaya diinka ilaahay inay baradaan adduunyada ku hormaraasoo fadey diinka ilaahay barashadiisu sagiir iyo kabiir rijaal iyo wanisaa'an ma aan dardaarmay diinka in la barado diinka in isgarab in iska nagano markii diinkii aanu barano diinka aanu fahagno idowkeena markaasa fahmaan laakiin haddii adduunya la argaasu yaclamuuna daahira min alxayaati addunyaa idowkaan ma fahmaaso weligaan idowkaan ma fahmaaso idowkaan may fahmaasa diinka baroy idowka may ogaadayhin dantada la ta ogaadi si alla sii aragtay lihi gobsad kore ogaadi kii dadaalahay nin maskanta koo saaro diinkaas koo saaro walaa suudu khuraafaadka baadilka geliyo fade adin meelikoo fade inaad fahanto gaalkan dangaal liigi danta isu lemey ini isu adduunyo ley maamul shii kasey adduunyo leyka geliyo diinka ad koo saaro aad idin anaga yaa fade marka taas dadka muslimiinta inay ku buraargaan oo gaaladan dhagartiye shargoolshe isku ilaaliyaan muslimiin diinsho baradaan magaala hadgeeg aan roogn oo madiinatul khayre runtii eed ma aan ku jara walbarasho danka diinka je idaan ku jara qur-aanka ilaahay idin linka hormariye idin linka ixtiraame tuulyaalka haddaan roogno dugsika yaalo maaba jaro ilaa haddii ay bacweyn iyo darsuw laakiin magaala haddaan roogno tanka tuuladan madiinatul khayr laka magacaw dugsiyaalshe may ku ogaasa inay diinka hormariyeen kullisho dhagax waaye saaro dugsiyaalsho runtii eedan ka mahadsiin kitaab ilaahay meeli ka hormariyo ilaahayna hormariye tan kale walbarashii saasa xaalshii tan kale ma ingudubay dadka muslimiinta ah meel alle meel rogaan kii odkaydir iyo kii odkayndir dhatiyo inay kitaabka ilaahay la garab surmo kitaab la difaaco geeka inta may ka fadhiynaha amni iyo istiqraara kas fadhiyna may laakiin ka fadhiyna dadaa fronti inay rogaan soomaali miraa salankii la kunduriyo hundurto raabtadii hoola karaasiyood kundurto annaka er hoolay jarta hoolay adayna ha khasaarido waa dhibaato dhiig shuhadaa kundurahayna furuntaa dadnay rogaan dadkaas dhiig shugaa kundurahayn inay dadkaas ducaadiyo ducada liin laycina liin xilmaagna walbas walkaasa laga dagaalame harabka laga dagaalame galata laga dagaalame qalbiga laga dagaalame maalka laga dagaalame intaasan bili gelino jihaadkaas meelidan ku wedno muslimiin garab ana siino mujaahidiin garab ana siino alaa ina nasrullahi qariiban nasriga dhowyaa aanan baciidsana waa hagaag aad buu mahadsan yahay sheekh maxamed iidaar ayuu kaasi ahaa markan waxaan mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus ku soo dhoweynayaa ugaasnimaday cabdiguruun ugaaska beesha geladle ee ugaas bal ka waran xafladan maanta ka dhacday deegaanka madiinatul khayr iyo waxay kaaga dhigan tahay bismillaah alxamdulilaah ilaahay mahadle ilaahay subxaana wa tacaala maanka hamdiyaane walbarashadan oo wanaagsan oo fakarkan iyo caqligan dadkii ilaahay subxaana wa tacaala waafaji ilaahayna ku aqbali haddana kolley arday maybu ahaan arday aad haddana heerkan hadeersi ilaahay izi iyo sharaf ilaahay oo caaliya ay ardayda aakhare iyana ilaahay subxaana wa tacaala hadafkiyo liinka diiraan ilaahay ha siiyo intaasaa leena walbarasho eedan wanaagsan eedii eedna arday maybu ahaan arday ada liinka najahi umaduna lankiiba oo diinka weerodaawna hob arday dhegeysadoon wal badan qalbishii hanuuniya dhaqaajiyaasu badanaa geeka arday maybu ahaan inta arday halfadaasaa geeka inta yaali oo taajir waqaar oo gebagabadiis oo halsani i bar iyana waa laka baradaay yaa maalintan geeka ee dhammaadi oo maamul oo reer gobol alaa reer degmo ayaa roogi nuqaba oo ardayaana nuqaba tu ardayaad oo islaami ah ilaahay khayr siiye meel alle meelii khayraadkan iyo barnaamijyadan ku jiraan yoona safarreed ardayaada dheerdheer angalaayaan yaa roogeen waana ku hadaleen insha allahu may baalanaaha ilaahay ha izaayo ilaahay ha sharaf u dhammaantiyoba dadkii weftidii ogeekantaa ku qiibgali walbarashe oo wanaagsan oo arday mustawasheena eed iyo eedan sarreeyo oo ardayada kolle dadkii wal arday aradan geeka yaali ilaahay subxaanahu wa tacaalana may ku baryaane annii ardayada nicmadan haddii yaalo tangan ilaahay annii ardayada nin izaayo oo nin wanaajiyo oo haddana arday may buahan tan tii ku sarhayto le haddana ilaahay annii arday haddana na siiyo intaasaa ilaahayna ku tuugaana ugaas ugu dambeyn waxaa ugu baaqaysaa dadka aad ugaaska u tahay ee ku dhaqan deegaanada kale ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee ba'i mayna kala fakraya oo andardaarameey ilaahay subxaanahu wa tacaala diinshayni la qaadado geeka arday may buaha allaha subxaanahu wa tacaala mayna liyaah wamaa khalaqatul jinna wal insa ilaa liyacbuduun allaha subxaanahu wa tacaala waddada wanaagsan usuniin sheegi jini insa maaba abuurna allah inayna aabudaan keliya aan abuuryaa leeyi ilaahay subxaanahu wa tacaala in arday may buaha aabudowshayne lan diinshay in barana ma aabudu koro maana fahmaaw diinkayn ardayaad may buaha ani no fahnu ya arday haddana yaa kuqiiroodo koogna arday mar lankii fahmo diinkana kuqiiroodee diinkana aan dhamadaa diinkana aan jahaadee lankii diinshay aan fahansanaana wal kasta oo dhabba diinka markii laka samayoona ma fahmaaw may aan dardaaramay oo lahaa inay diinka alla barashadiis liin surumo ilaahay diinshayna la barado waana laka camal falo intaasaan dardaaramay kaasi wuxa uu ahaa walaalka ugaasmada cabdigaruun markan waxaan siinayaa mid ka mid ah waalidiinta deegaanka madiinatul khayr bal soo dhowow waxay nooga waran xafladan maanta ad ka qayb gashay iyo waxaydi kaga dhigan tahay jasaakum allahu khayran walaal arrintaas iyada aan ka faraxsanna arrintaasna arrin unu juhd iyo dadaal badan kadbiyaaniya hayti ini heerkan deeraan awlaadin hadda geekasan aragaaseen dugsi hoose lahaan ku bilaaway ilaa hadda heerka maraayagna kolley wal isla aragaay dadka dhammaantii oo ilgoobsadeen intaasna kolley juhdi i dadaal badanoo eh, eh, la haawaday eh, macallimiinta iyo eh, kolley walaayada iyo maamulka iyo waalidiinta dhammaantioba isku kaaysadeen iyo arrintaasa laka suubiyey marka insha allahu biidnillaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay fadlishay haddana ini juhdi sii wadno arrintan hor sii wadno iyo fadaan hadda khurdub iyo hadda kolley bulkeeti shay walaashi hadda la suubi iyo hadda inay dhisno fadaan awlaadin hadda intaa gubahi hadda may eh, go'aankan iyo walaagan iyo ani hadda halka kale iyo awlaadi hadda eh, waldhin ku beer darayna hadda ashare iyo wal hadda darudlii sii wado iyo hadda go'aankan iy intaasna dadaal eh, kolley jaranjarooyinka ee waxbarashada diinka ilaahay subxaana wa tacaala walweel badna diinka laka hormare ilaahay izishayna diinka laka hale adduunya akrana diinka laka liibane taasna kolley ini un eh, surunayn hamiin ige un fikirkan iyo aqligan iyo maalkan un baaldhigno go'aankan eh waana sii wada doogno insha allahu biidnillaahi tabaaraka wa tacaala wahagaag waxaan aragnaa eh, isbeddel eh, xagga dhismaha inuu ka jiro eh, deegaankan madiinatul kheyr gaar ahaan goobaha lagu barto qur-aanka kariimka bal arrimahan eh, iyo qaabka ay ku yimaadeen inuu faahfaahi insha allahu taas eh, waagii hore si la wada ogsanyi siinba kolley ogdiin m- eh, dugsiyada inta qur-aanka may haayana waagii hore hireeri hoosiisa laha ka bilaaway iyo daash eh eh, markii dambe eh, guri oo shabshab eh, iyo baalweyn wadnoogaasa laha wada maray marka dambe fikirkaas markii oboor badan iyo walbadan doykan eh, nidaamadaas un aragni ini diinkan ilaahay meelo laka baradaw la hormariyo eh, unuuna aarishka jarno diinka ilaahay me- la saramariyo meelo laka baradawno eh, eh, guryaal sar erling isticmaal fikirkaas dadka ha ku bilaawadayaa ku mid aha waana haddana kolley insha allah walka guulaysidii kii walkii koowada una bilaawni iyo kii lamaad markii una sii aragnay iyo qaabka walaay garash ee galaaw iyo nidaamada ee liimaro koroliyo socdaaw iyo bulshada isku xiranaantiya iyo nidaamadiiya dadkii in hor taaganaaya in hor surunaaye hamiin iyo maalin in teeganaayana ee, kolley arrintaasna ee heer faylen walku deerni waagii hore si ummaddu wada ogsanto ini hay-ada iyo wax- iyo waxyaabo quraafad eh, oo been eh, oo been abuur eh, oo waana kaniisado imeelo laha ku aruuriyey eh, halhal doora lahaan aruuriyey noogaas lahaan qaadi ummadun laka mara habaabiyaw oo hay-ad samafal lahaan kaga biday shareecada islaamka iyo diinka islaamka laka mara habaabiyaw anii walaagaas ku kaaftooyin ummadun dhagaalaha yee lete oo ummadun bulshada anii wal eh, wax soo saar lete walna eh, ku kaaysado korto waan iska filanaado korto gaalana kukumaarama korto taasaa kolley eh, ilaahay subxaana wa tacaala yana waafaji waana taasna ogaani bulshada muslimiinta ma in la dardaarmaane ani arrintaas walba an hayne eed an sahlante lankii hoobe walaa walaadan kaasoob ilaahay dartiis eyin ikhlaas eyin ilaahay subxaana wa tacaala ma agaa ee walaan walaka dhaboodinim ee walwiin qarash ena magalna ilaahay yaa nin suurtigili haddana sii weyn hadda bulkeetishiya sii suubiyohayna khurdubigi ilaa sagaawi heerkaas inii ku deerno wedno fadaana waan maku heri doogno insha allahu biidnillaahi tabaaraka wa tacaala waana ummaduna wal- waxyaabaha yee hadda may ogaatay inii wal labaha korto walaa yee labataan bedelsheen ilaahay subxaana wa tacaala si degdegan intus itaabsini ku dhiidi taasaa ogaan aad buu mahadsan yahay sidoo kale mid ka mid a waalidiinta ayaa ila jooga markaan alxamdulilah uma alxamdulilah deegaanka saday badaraasante horumar guud oo walbarasho ku jirta ilaahayna oo dhan kaslaba leh sida ilaahayna neebe taajo waqaarada oo kan hadda bigee ka gebagabeys duro kalan jibiyahay ka kale weliba isuna haddee mayl daray meel dhex maraaw ka kale isuna hadda ardayta is diyaar ah oo barantay ku bilaawta isuna diyaar ah oo la faroo hayo sida dugsiyada qur-aanka oo ilaahay ninaba taradhaafe iyona horumarka iyo dadaalada joo wadaan ilaahay ninaba lama laabeen ilaahay ninaba deegaan guud ahaan horumar diimeed oo eed an bilaaraan ku jirta alxamdulilah tuma alxamdulilah walla haysadin inama walla haysadin jareynama eh wallahu waliy tawfiiq may waaha tawfiiqda iyo ilaahay ninaba horumarka iyo horumarka diineed iyo ilaahay ninaba shaacirta islaamka dadka lanka ilaahay waafajiyo ilaahay guddoonsiyo yamay la arhaa isu yaa- yaa ilaahay guddoonsiye alxamdulilah tuma alxamdulilah wadanka deegaanka horumar eed an bilaaraan ku jira Eh, maahirow xafladda waxay ku soo dhammaatay si nabadgelyo ah waxaana ay ahayd dufcadii koowaad ee soddon iyo sagaal arday oo ka qalin jebisay macadka taajul waqaar oo ka mid ah macaahida hoostaga maktabka dacwada ee ka furan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen bashiir muxiidiin صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا بشرى إننا نلمح guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا سيري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا